dowladda hoose magaalada garowe ayaa saaga ka bilowday xaafadahooda nololo ballaaran oo ay ku duminaysay buushash sandaqado iyo weliba guryo si sharci darra ah looga dhistay waddadani oo muhiim u ah bilicda caasimadda taasi oo hadda ay doonayso inay ka dhigto waddo laami ah waxaana saaka halkaasi laga burburiyey buushashii sandaqado aada u badan kuwaasi oo ku yaalay halka ay waddadu kaga darsanto laamiga dadka iskale mulkiyadda guryaha bushashka iyo sandaqadaha ay dowladda hoose saaka burburisay ayaa dhankooda soo dhoweeyay tillaabada ay dowladda hoose qaaday iyagoona horumar ku tilmaamay
waxaan leeyahay dadka reer garowe muwaadiniintaasi aniga ay ku tusaale qaatay wali toban mitir oo waxaan bixiyey laamiga waddadii danta guud iyo danta gaar ahaan waxaa la hormariyaa danta guud tan gaar ahaaneed dib baa loogu soo noqonayaa annaguna haddeer markaanu garanay in waddada dadka lanugu jidho waanu u furnay waddada intaa leeg dhulka intaa leegna waxaan u bixinay danta guud waanuna bixinay raalli baanuna ka nahay waddada xogayaha dowladda hoose cabdikafaar cabdiraxmaan axmed ayaa wuxuu faahfaahinayaa waddadan iyo muhiimadda ay caasimadda u leedahay wadadan oo ah waddada ka soo bilaabata rees qaboobe ka soo bilaabata laamiga isaan maxamed ilaa xerada ariga soo hormarta markii hore ahayd waddo labaatana kadibna soo yaryaraatay hadeertaanna halkan kaga dhacaysa laamiga waddadaasoo xirnaa u jeedaan sandaqada la duminayo oo reerihii lahaa ayna kaga tanaasuleen in ay waddada maaragta ay u baneeyaan iyo gurigan oo saa loo dumiyo oo aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa annaguwa dadweynahanu ka nimid maantaynu xilka joognaa idinkuna bedi baa joogtaan aynu wada shaqayno magaaladeennana aynu maaragta waxba wada qabanno duqa degmada garowe xasan goodir ayaa ugu yeeray bulshada inteeda kale inay ku daydaan dadkaasi muwaadiniinta ah ee tillaabada kudayashada mudan qaaday waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay dadku ha ku daydeen dadka muwaadiniinta ah oo waddadaas halbowlaha u ah magaalada garowe ee caasimadda puntland taladii aan usoo jeedinay qaatay haddana sida aad arkaysaan waxaanu burburinay guryihii waddada ku jiray iyo dhulkii maaragtay dhagaxa la dhigtay iyo sandaqadihii iyo wixii oo dhan maaragtay intii ugu dambaysay waa tan hadda la burburinayo cagaf baanu ku burburinay iyo xoog xaraash dawladda hoosena waxa weeye waxa ka go'an waddo garowe ah inaan cidina xirin waana arrin maaragtay aanaan laga noqonayn weeye